wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga ee oo idinka imanaysa magaalada washington
bisha maarsna waa toddoba sanadka labada kun shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban idaacaddayada galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
waxaan rajaynaynaa inaan soo bandhigno dhowaan haddii alla idmo teknolojiyadaas dowladda way gaartay marka waxaan rajaynaynaa implementationkeeda ama fulinteedana in sida ugu dhaqsiyaha badan loo arki doono dowladda soomaaliyeed oo isticmaalaysa diyaaradaha electroniska ah xogta iyo xuraanka ay ka hesho shacabkeedana ku isticmaalayso kaasina wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga dowladda soomaaliya maxamed yuusuf oo ka hadlaya dayuurado doronisoo dowladda soomaaliya markii ugu horraysay u adeegsan doonto dagaalkay kula jirto al-shabaab waraysi ayaan idinka haynaa wararka kale iyo warbixinada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada dhuusamareeb khudbadna ka jeediyey shirka maamulo samaynta gobollada dhexe ee halkaasi ka socda imaamka iyo caalimka soomaaliyeed sheekh cabdirashiid cali suufi oo barnaamijka martida toddobaadka kaga hadli doonaa khilaafaadka dhanka diinta ee dunida muslimka iyo soomaaliya
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii cawayska iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in markii ugu horraysay dagaalka ay kula jirto maleeshiyada al-shabaab ay u adeegsan doonto dayuuradaha unudulyaha wadin ee loo yaqaano daroonka afhayeenka wasaaradda amniga dowladda soomaaliya maxamed yuusuf cusmaan ayaa sheegay in dowladdu ay haysato dayuuradahaasi islamarkaana sida uu hadalka u dhigay wax ay ka qaban doonaan ama wax ay qabtaan la arki doono dhowaan afhayeenka wasaaradda amniga ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dayuuradaha daroonka ee dowladdu ay heshay iyo cidda ay ka soo iibsatay dayuuradaha daroonka maraykanka ayaa howlgallo muddaba ka waday soomaaliya iyagoo ku dilay madax sarsare oo ka tirsan al-shabaab oo ku jiray hogaamiyihii ururka al-shabaab axmed cabdi godane waxaan rajaynaynaa inaan soo bandhigno dhowaan haddii alla idmo teknolojiyadaas dowladda way gaartay marka waxaan rajaynaynaa implementationkeeda ama fulinteedana in sida ugu dhaqsiyaha badan loo arki doono dowladda soomaaliyeed oo isticmaalaysa diyaaradaha electroniska ah xogta iyo xuraanka ay ka hesho shacabkeedana ku isticmaalayso ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ra-iisul wasaaraha ayaa khudbad u jeediyey odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta gobolka iyo dadweyne ka soo qayb galay kulan lagu soo dhoweynayay isagoo sheegay in dowladda soomaaliya ay taageersan tahay dadaalka maamul samaynta labada gobol ama gobollada dhexe ee dalka halkaasi ka socda ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
waxaan idin sheegayaa gogashan waa taageersannahay waana runtii wixii imkaanayaada iyo wixii galay nafuuda oo dhan diyaar baan u nahay inaan xukuumad ahaan aan qaadanno mas-uuliyaddeeda inta hartayna runtii idinla dhammaystirno haddii la yidhaahdo idinkuna gacan nagu siisaan gogashii lagu dhisi lahaa maamulka labada gobol waa aan runtii soo dhoweynayaa wixii laga qabtay halka kan gudoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiinta gobolka o dhan xildhibaanadii iyo wasiir dowlaha halka joogay dhibkii ka dhacay guri ceel runtii waa lasoo afjaray waana ku faraxsanahay waana rajaynaya insha allah inta hartayna inaan dhammaystirno sideeda wax allah wixii colaadah ee gobolladan ka jira waa in gogashan lagu heshiiya oo idinku cuqaasha iyo dubuubka iyo madaxlaqabeedyadu ay runtii xoog u saaraan in waxaan soo noqnoqonayo idin yacni meel la saaro ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qof isa soo miidaamiyey oo watay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa uu isku qarxiya suuq lagu iibiyo kalluunka ku yaala dalka nigeria waxaa weli isa soo taraya khasaaraha ka dhashay qaraxaase dhinaca kale waxaa lagu soo waramayaa inuu weerar uu ka dhacay magaalada menguri ee gobolka boorno halkaasay ku xoogan yihiin ururka boko haram dagaalyanada ururka boko haram ayaa dhowrkii maalmoodii ugu dambeeyey isku urursanayay magaalada gowsa halkaasoy doonayaan inay ka soo abaabulaan weeraro hor leh
madaxa amniga ee ruushka alexander botnikof ayaa u sheegay telefishinka iyo xabsiga inay xabsiga dhigeen laba eedeysane oo loo haysto inay fuliyeen dilkii hogaamiyaha mucaaradka ahaa boris nemtof taliyaha amniga ayaa sheegay in labadan nin ay ka yimaadeen gobolka waqooyi ee cowkasas laakiin faahfaahin intaasi ka badan ma uusan bixin sidoo kale ma cadda in midkoodna si toos ah loogu eedeynayo inuu riday rasaastii deshay hogaamiyihii mucaaradka ahaa botnikof ayaa sheegay in madaxweyne putin loo sheegay xubnaha la xirxiray halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen wadaacadda v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington sidii warkaba aad ku maqlayseen dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in markii ugu horreysay dagaalka ay kula jirto ururka al-shabaab u adeegsan doonto dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee dronska afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya maxamed yuusuf cusmaan ayaa sheegay in dowladdu ay haysato dayuuradahaasi islamarkaana sida uu hadalka u dhigay waxqabadkooda la arki doono dhowaan maxamed yuusuf oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada muqdisho ayaan ugu horreyn weydiiyey bal waxaa ka jira wararka sheegaya in dowladdu ay heshay dayuurado drona waa mahadsan tahay waa dadaal ciidanka amniga ay ku dadaalayaan sidii lagu gaari lahaa in laga maarmo gacmaha saaxiibadana caawiya oo mar kasta maxaa layidhaha u taagan maxaa la yidhahdaa inay ka caawiyaan ciidanka amniga ciidanka amniga inay ka caawiyaan diyaaradaha droniska ah oo od ogtahay xogta iyo xuuraanka lagu dilay haddaan kasoo bilaawno badani inay lahaayeen ciidamada amniga gaar ahaan hay-adda nisa inay lahayd macluumaadkaas marka markasta ay sirdoonka soomaaliya helayaan waxaa markasta aan u baahanahay gacmo ama kaalmo nooga timaada saaxiibada ciidankeena uu leeyahay waxaan marka maxaa la yidhaha ku fikiraynaa inaan gaarno maxaa la yidhaahdaa sidii aan uga uga kaaftoomi lahayn gacmahaas ama saaxiibadaasna caawinayo oo dowladda soomaaliyeed ee soo iibsato technolojiyadaas ay u baahan tahay maanta annagoo aaminsan inay jiraan ama joogaanba kana mid yihiin ciidamada amniga dad ku takhasusay ama khubaro horey loogu tababaray sidii ay u handalgarayn lahaayeen ama u hanan lahaayeen technolojiyadaas aan aan sheegayno inaan inaan inaan inaan inaan soo aan gaari doono dad badanna waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan maxaa dawladda tilaabo kasta oo ay rabto inay qabato ay usii sheegtaa waxaan leenahay cadowgu ha sii ogaado soomaaliya waad waa tagtay technolojiyada maanta ay marayso adduunka ayaan maraynaa technolojiyada wadamada dariska ah ay haystaan ayaan haysanaa waxaan uga gol leenahay inaan shacabkeena la wadaagno wax kasta oo wadanka kusoo kordho xaq waxay uleeyihin muwaadiniintu inay ogaadaan dadka qaara laga yaaba inay ku doodaan waxay ahayd in la qariyo waxaan leenahay ma qarinayno waxaan leenahay wax kasta oo nagu soo kordho muwaadiniinteenna waa la wadaagaynaa technolojiyadaas aan gaarnayna waa guul usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed guushana runtii lagama qariyo shacabkaaga lagama qariyo cadowgaaday ka nixinaysaa muwaadinka dhabta ahna wuu ku farxayaa waana sii wadi doonaa inaan ciidamadeena sidaas u tayeeno haddii aan leed marka diyuuradaha hadda dowladda soomaaliya gacantay ku haysaa oo way soo iibsatay waxaan rajaynaynaa inaan soo bandhigno dhowaan haddii alla idmo technolojiyadaas dowladda way gaartay marka waxaan rajaynaynaa implementationkeeda ama fulinteedana in sida ugu dhaqsiyaha badan loo arki doono dowladda soomaaliyeed oo isticmaalaysa diyaaradaha stroniska ah xogta iyo xuuraanka ay ka hesho shacabkeedana ku isticmaalayso iyadoona kula dagaali doonto horjoogayaasha hadda meel ay galaan la ee kooxda ugus ee bedelay godane iyo kuwa lamidka ah oo dhexdooda aan ognahay inay isku haystaan inay ka mid noqdaan ururka daacish iyo inay kusii jiraan ururka alqaacida oo hadda ay dadka ku dhibaateeyaan marka waxaan leenahay ama daacish ku jira ama alqaacida ku jira dowladda soomaaliyeed maanta technolojiyada ugu dambeysay gaartay waxayna idinku ugaarsan doontaa meel kastood ku dhumanaysaan halka shacabkuna oo idinoo sheegi doono haddii ma manala wadaagi kartaa cidda dayuuradahaasi aad ka soo iibsateen iyo tiradooda runtii waa arrimo amni waaye maahan inaan dhahno kan wax laga soo iibsanayo maaha waxay leeyihin shuruucyo iyo nidaamyo iyo iyo wadooyin loo maray leeyihiin dowladda markay rabto inay gaarto technolojiyadaasna wadooyinkii saxda ahaa ayay u martaa wadooyinkaasna waa kuwo mediga laga sheego laakiin waxaan sheegaynaa inaan tiigsanayn inaan gaarino amaradaas dowladduna ay ku fakerayso siday ku handal garayn lahayd uguna diyaarin lahayd khubaradii ku shaqayn lahayd haddii aan leed kaasi waxa uu ahaa afayeenka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya maxamed yuusuf cusmaan oo qadka taleefonka magaalada muqdisho iigu warramayey
عن رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماركي وفته هوغامينيا ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ra-iisul wasaaraha ayaa khudbad u jeediyey odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta gobolka iyo dadweynaha goobtaasi yimid isagoo sheegay in dowladda soomaaliya ay taageersan tahay dadaalka maamulka loogu sameynayo gobolada dhexe ee halkaasi ka socda khudbadda ra-iisul wasaarahana waxaa ka mid ahayd sidatan
mas-uuliyiinta dowladda federaalka wasiirada iyo xildhibaanada gudoomiyaha gobolka mas-uuliyiinta gobolka duubabka iyo madax dhaqameedyada culimaadudiinta dumarka ardada iyo dhammaan shacabka gobolkan iyo magaalada dhuusamareeb waxaan ku salaamaya salaamta salaamka asalaamu calaykum raxmatullah runtii marka hore waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo sidii diranayd ee u soo dhaweyseen wafdigii aan hogaaminayey ee halkan u yimid runtii inuu inala qayb qaato gobashan heshiiseed ee afurteen idiin ballan qaadana sida wasiirka hore u sheegay inaan wixii tegay iyo waxa hareba aan mas-uuliyaddeeda qaadayna haddii layihaado runtii waa waxaan rabaa inaan si gaara uga hambaliyey yacni beelihii halkan inta isugu yimid daweysiinta furay ee hadda ku heshiiyey heshiisyadii la soo sheegay dhammaystiri doonana inta hartay waxaa weeye hambalyaan leeyahay waxaan bogaadinayaa runtii duubabka mas-uuliyiinta intii ka qayb qaadatay abaawalka iyo maaragtay in heshiiska kan la hirgeliya runtii wax weyn weeye waxay runtii u tahay soomaaliyao dhan guul wax badan oon wax la dhisi weyn waxa weye aamindarro dhexdeena taallo weye aamin darradaas waxay ku bixin kartaa oo keliya annagoo wada fadhiisanna heshiinna runtii meel kasta oo dalkan ka mid ahna maamul u samayna si maamulkaasi uu runtii ugu noqdo maamul hormariya deegaanada markaas gobolladaas isku tegay ay ka mid yihiin saa ogsoontihiin maamul dhisiddu ruuxeeda daweshisiina dhawrkii hadda soomaaliya soo gaaray dhib ma ahayn reero keliya islaayeen dhib siyaasad ka yimid bu ah baahsan runtii reerihii oo dhanna dhibaateeyey marka daweysiisiinta waxaa qayb ka noqon doonta xataa in dadku intay isu yimaadaan ay maamul samaystaan maamulkaas wuxuu aasaas u yahay wuxuu aasaas u yahay in amni la xoojiyo wuxuu aasaas u yahay waxyaabihii uu hadda guddoomiyaha gobolka ka sheekeynayay ee ahaa in la hormariyo adeegyada bulshada ee gobollada wuxuu aasaas u yahay tacliinta caafimaadka kaabayaasha dhaqaale marka runtii waxaan rabaa ma rabo inaan ku dheeraado maanta oo garan karaa runtii waan idinkaga mahad celinaya sidii saaka loo soo fadhiisanay tahay hadalka kuma dheeraanayo lakin waxaan idiin sheegayaa gogashan waa taageersannahay waana runtii wixii imkaanayaada iyo wixii galay nafuuda oo dhan diyaar baan u nahay inaan xukuumad ahaan aan qaadanno mas-uuliyaddeeda inta hartayna runtii idinla dhammaystirno haddii la yidhaahdo idinkuna gacan nagu siisaan sidii aan ugu gudbi lahayn oan ugu gudbi lahayn tii gogoshii lagu dhisi lahaa maamulka labada gobol waa aan runtii soo dhoweynayaa wixii laga qabtay halka kan gudoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiinta gobolka o dhan xildhibaanadii iyo wasiiru dowlaha halka joogay dhibkii ka dhacay guriceel runtii waa lasoo afjaray waana ku faraxsanahay waana rajaynaya insha allah inta hartayna inaan dhammaystirno kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmarke oo khudbad ka jeedinayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa habeen sabdi ah bisha maarsana waa toddoba sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdiraxmaan xuseen furre anigoo maxmuud xasana haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofonka haaruun macruuf ayaa inoo haya
meelo badan oo ka mid ah dunida islaamka waxaa ka socda dagaallo ahli ah iyo kuwa qadiyado kale ay ka dambeeyaan oo dhiig badanna uu ku daatay waxaa soo baxaya mas'alooyin diini ah oo dad badan ay iska weydiinayaan xaaladda xilligan mas'alooyinkaasi qaarkood waxaa ka jawaabaya oo maanta barnaamijka martida mikrofoonka marti igu ah imaamka iyo caalimka sida weyn looga yaqaano soomaaliya sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo ku sugan dalka qatar ugu horraynna waxaan weydiiyey waxa uu ku sababayn lahaa dhibaatada muddada labaatanka sana ah ka taagnayd soomaaliya bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina rasuulillahi sala allahu aleyh waalihi wasalam tasliiman katiira waan salaamayaa dadka i maqlaya oo dhan walaalahay meel kasta ay joogaanba sideedaba jif jismiga insaanka ama jirhkiisu marka uu qofku markuu bukoodo acraad ama calaamaad baa kasoo baxaysa kala duwan hase yeeshee acraaddaas iyo calaamadahaasi waa calaamado tusinaya in xanuun jiro aniga marka wallahu aclam waxaan u arkaa asaas ahaan dhibku wuxuu ka yimid hal marad oo ah dacful iimaan iimaanka ayaa daciifay iimaankiibaa dadka ka tegay ma odhan karo insha allah muslimiin muuminiina lawada ahaa laakiin maadaama iimaanka uu daciifay calaaqadii ilaahay lala lahaa oo daciiftay ayaa acraadan kala duwan iyo amraadan kala duwan qabaliga iyo balaayada iyo dagaalka iyo dhiigga iyo waxanoo dhan dhacaya sabab u ah taasaan qabaa wallahu aclam waa garta haddaan si guud kuu weydiiyo maxaa looga baahan yahay aasaas u ah khilaafa islaamiya inay jirto ama jiritaankeeda tii aan ka bilaabay oo ahayd inaan kulligeen bal marka hore rabbigan u noqono oo ilaahay xiriir wanaagsan la yeelano oo shaksiga muslimka uu mar horeba u dareemo ama la dareensiiyo ama lagu dadaalo in ilaahay lagu xiro haddii rabbigan subxaanahu watacaala aan ku dadaalno inaan ku xirano dadka muslimiinta walaalahan kulligeen aan ku dadaalno inaan ilaahay calaaqo wanaagsan la yeelano markaa qofkii isagoo tawcan oon cidna ikraacinin oon cidna ku qasbin oon cidna ku ciqaabin ayuu ayuu xukunka ilaahay raalli ku noqonaya oo sidii de hadda ka horba dhacday zamankii nabiga caleyhi isalaatu wassalaam dadaal fara badan oo la galay kadib qofku isagoo meel khafi oo iska qarsoon iska jooga oo aan magaranaysaa cid soo qabatay iyo cid sheegtay midna jirin buu iskeeni jiray yaa rasuulallah dembigaasaan sameeha lagu qaado oo hadduu isqariyo oo maaragtay iska istikfaaro oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto cidna waxba uma raacateen xataa dardaaranka nebiga sidaasay ahayd dardaaranka nebiga sala allahu aleyh waali wasalam waxay ahayd qofkii waxyaalaha waaweyn ee xuduudda ee ku dhaca ha isqariyo ha istikfaarsado oo ayay tahay maca dalika dadku iyagaa iskeenayay oo imanayay oo maaragtay calaaqada ilaahay ay laleeyihiin ba iyo aakhiro oo qulubtooda ku weyneyd ay adduunyadooday hagaajisay marka adduunyadeena intaan aakhiraba la gaarin waxay noogu hagaagaysaa anagoo rabbigaan xiriirna yeelana marka meesha laga bilaabayo in dadku ay khilaafa alislaamiya iyo magaranaysaa diinta ilaahay oo rabbigeen koonkan abuuray ha abuuray ee kama unu tanaasulin mulkigiisana isagaa iskale boqortooyadiisana isagaa iskale isagaana u taliya subxaanahu jala jalaalu marka in talada ilaahay subxaana watacaala iyo awaamirtiisa la qaato waa loo baahan yahay laakiin dariiqa loo marayo waa in bilmaxaba ilaahay dadka la jeclaysiyo ilaahay ku xirmaan oo rabbigood ay jeclaadaan oo iyagu iyagoo raalli ka ah ay axkaamta nabiga ay axkaamta ilaahay iyo nabigiisa aleyhi salaatu wasalaam ay qaataan arrintaa iyadana dee adilaha qur-aanka iyo axaadiisa iyo ku wada timid oo umana caaisha radia allahu canha waxaa ka sugnaatay inay tiri markii ugu horreysay waxaa soo degay aayadaha tarkiibka iyo jannada iyo naarta iyo ka sheekeyna iyo tawxiidkii ma ayna soo degin axkaamta markii ugu horreysayba haddii dadka looga bilaabi lahaa bay tiri khamri ha cabina ha zinaysanina ma ayna yeeleen oo waxay odhan lahayn wallahi inaanaan daynaynin khamriga oo aanaan zinada daynaynin marka halkaas waxay daliil u tahay in marka hore dadka la dhiso oo la jeclaysiiyo oo rabbigood iyagoo mudeeciin u ahoo oo axkaamtiisa raalli ku ah iyagu ay markaa dalbaanba ay qaataan saasaa inagu ayla tahay marka wallahu aclam waa garta guudaha islaamka markaan si guud uga hadalno mujtamaca islaamka maanta wadan matala ama jameeco matasha ma jirtaa wallahi ma maqal anigu haddii aada ujeedo masalan wadamada sacuudiga ama qatar ama wadamada tan hadda guud ahaan muslimiin yihiin ama dad islaam ay yihiin miyay masali karaan muslimiinto iyaguba mayna odhan wa garta yani sacuudigu waa wa wa waa dawla khaasa muwaadiniintiisana waa muwaadiniin khaas oo isaga ninka dibadda ka yimid iyo ninka muwaadinka u ah maba sinaan karaan isku mid ma aha marka in ma aragtay ama sacuudiga ama qatar la yidhaaho islaamka o dhan baa hoos imanaya iyaguna ma aynan oranin cidna kuma tilmaamin baan umalaynaya laakiin qolo waliba iskood iyagaa isku maamulo oo ma garanaysaa oo say doonaan baa isu maamule wallahu aclam waa garta arrinta ku saabsan fadwada fadwada iyada axkaamteedu maxay tahay fadfadu waxa weeye dee hadda un waraysigan kooban laguma koobi karo axkaamteeda iyo shuruuddeeda laakiin asaas waxa uu ah fatwa waa waa ficil dhacay weeyaan waa nin wax fatwooday oo magaranaysaa nin sheekha oo mas'ale ka jawaabay weeyaan ama la weydiiyey fatwana waxay ka timaadaa min alistiftaa in la dalbo oo la weydiiyo oo la yidhaha mas'aladaasi maxay tahay isaguna sheekhuna uu sheego waxaa shardi u ah dee inuu caalim yahay uu diinta ilaahay uu garanayo oo magaranaysaa oo weliba cilmi iyo caqli u dhamaystiran yahay mustawa ka gaadhay uu u fatwoon karo ama uu kaga warrami karo axkaamta ilaahay wax isagu jeebkiisa ka sheeganayana ma ahe waa wax oo uu ka bartay ama uu ka akhriyey nusuusta sharcigeena kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeena caleyhi asalaatu wassalaam iyo fahmigii iyo culimmadeenna iyo salafu saalixa raximahumullah iyo culimmadeeni a'imat almadaahib alarbaca oo hayrihim marka uu sheego yidhaha masaladu sidaas weeyaan marka fatwadu taa weeye waxyaalahan hadda marmarka qaarkiis intishaaray ama fiday la iska fatwoonayo ama dad aan ahal u ahayn ama aan cilmi ulahayn ama aan baranin ama diintii meeshii laga rabay aan gaadhin ama intaasba iyadoo ayna ahayn waxyaala si kale ujeeda waxaasoo dhan waa khata ama kalad ka dhaca weeye oo fii baabi lfatwa marka guud ahaan dadka maqlaya walaalahe waxaan ku waanin lahaa ama u sheegi lahaa haddii ay noqoto al-istiftaah ama inaan fatwo weydiino inaan weydiino dadka ahalka u ah ee culammada ah ee caalimiinta ah wamaca dalika diintooduna ay diin lagu kalsoon yahay oo la jecel yahay ay tahay waxaa jira caalim cilmigii bartay hase ahaatee tadayunkiisa ama diintiisu khalal ku jiro waa jiraa laakiin ninka dhammaystirtay cilmigiisii iyo camalkii saalixa ahaa kaa weeyaan kan la weydiinaya fatwada wallahu aclam waa gartay dabcan sababtaan ku weydiiyey waxa weeyaan xilligan dhibaatooyin fara badan baa meelo badan ka jira oo soomaaliya ku jirto waxaad arkaysaa dhalinyaro ama dad dhahaya fadwo ayaa lasoo saaray oo ogolaanaysa qof dhalinyaro ah inuu isqarxiyo dadku isku qarxinayana ay yihiin dad islaama qaarkood laga yaabo inay masaajid ka soo baxeen marka xilligan dad fadwoon kara oo fadwadaa bixin kara miyay ka jiraan soomaaliya oo kale hade hadda kolleyba soomaaliya de culamo waa joogaan culamo waaweyn baa jooga oo ahlulcilmi ah ahlulfatwa ah hadalkayguna hadda aan sheegayey ama waanadayduna waa caam ama dhalinyaro ha noqoto ama dad caamata naas ha noqoto ama dad waaweyn ha noqdo waa in loo noqdaa fatwada ahalkeeda nin caalim ah oo mutamakin ah oo caamil ah oo camal ku camal falaya diinta ilaahay in ninkaas fatwada loo loo celiyo xaggeeda oo la yidhaaho maxay arrintan diintu ay ka qabtaa ninka aan saa yeelin waa nin mukti ah oo qalad ku dhacay weeyaan lianna anigu ma oranin ilaahay baa yidhi jala jalaaluhu fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun ahla dikri ahla alikhtisaas weydiiya iyaga hadday aydan idinku garanaynin allahna amray taas subxaanahu watacaala nebiguna caleyhi salaatu wasalaam waa noo sheegay waana nooga digay aakhiru zaman inay iman doonto in culummada la oofsan doono oo ay laba waayi doono dadkaa dabadeedna juhaal ay soo baxaan waxay doona marka ay dadka ay ugu fatwoodaan marka taa inaan ka digtoonaa weeye oo aan xadar iyo ma garanaysa aan kaga jirno ciday doontaba ha noqotee waa in loo noqdo culummada caamiliinta ah diinta ilaahay subxaana watacaala ku dhaqmaya wallahu aclam waa gartay waxaad jirtay laba toddobaad xilli laga joogo qarax muqdisho ka dhacay masaajid hoteel ku dhex yaalay in la qarxiyey dad fara badan oo markay salaadii jimcaha ka baxeen ay ku baaba-een meeshaas maxaad ka dhihi lahayd arrintaas oo kale oo wax badan ka dhacda soomaaliya wallahi sheekhow horta dee kolleyba nin waxaan umalaynayaa qof arin arrimaha noocaas oo kale mubarir uu samaynaya ama odhanaya waa waa gar ma jiraan baan u malaynaya wallahu aclam kolleyba dee qofkii doonaya inuu ama gaalo la dagaalamo ama ma garanaysa inuu meelahooda ugu tago laakiin dad muslimiin oo masjidka tukaday anigu ma aqaano yacni mubarirka keenaya in maaragtay la dilo wallahu aclam waa garta wax arrin saxa uma arko waa garta waxaa jira culimo ku kala aragti duwan dabcan soomaaliya laftigeeda markay ka hadlayaan ciidamo ajnebiya oo jooga soomaaliya oo qaarkood ay ka yimaadeen wadamada islaamka sida jabuuti qaarkoodna aysan ka iman wadamada islaamka sida kenya iyo etoobiya maxaad ka dhihi lahayd arrintaas wallahi anigu waxaan ka dhihi lahaa yani marnaba ma jecli raallina kama ihi in waddankeena soomaaliya muslimka ah in junuud ama ciidan dibadeed ay yimaadaan oo isdagaan iyagoo hubaysan raalli kama ihi mana ogolin mana jecli laakiin arrintaa iyada ah waa arrin caama qadarsanaan joogay qaacida ka dhisan tahay hogaalada joogaan markasta adduunka jooga somaad garan ka dawladuhu iyagu u fiirin maayaan wuxuu shalay ka qaba laakiin iyadoo diin xaggeedaba laga aadin xataa wadaninimada marka la yaa ma ma maanaha raalli ka noqonaya sidii hadda ka hor dhacday in ethoobia ay soo gasho soomaaliya oo calankii ethoobia laga madaxtooyada uu ka bilbisho yaa ninka soomaaliya arrin raalli ku noqonaysa wey halaisku khilaaf hadhow sidii loogu hortegi lahaa arrinta oo dadku waxa ku kala aragti duwanaadeen laakiin in ciidan dibadeed ay ay waddan joogaan taas waxaan umalaynaya arrin hagaagsan aniga ilama aha waxaan ficlaan lahayd marka inaan ku dadaano dhexdeena inaan isku kalsoonaano ilaahayna subxaana watacaala tala saarano ciidankeena iyo difaaceena waxaynan uuna dhexdeena u noqdo waagar dowladdu haddii ay ku doodayso ciidankaasi ilaalo ayay noo yihiin ciidankaa la-aanteed dowladdu way dumaysaa ama iskama difaaci karto dadka ay iska soo horjeedaan ka waran muranka noocaasa maya arrintaas waa arrin iyaga khaas ku ha anigu waxaan qabaa dowladii hadday cadaalada timaado iyo wanaag iyo daryeel iyo fiicnaan ay dadkeeda ay tusto ciidamo dibadeed inay difaacaan u baahan mayso intaasaan kusoo koobaya allahu waaye waxa waaye marka laga hadlayo ururadan lagu tilmaamo xagjirka inay yihiin meel kastaba ha ka jiraan marka lasoo qaado waxa lasoo qaadaa oo inta badan lagu ladhaa manhajka salafiga ah bal arintaa ka hadal adoo wax yar iftiiminaya manhajka salafiga waxa uu yahay iyo xiriirka ka dhexeeya manhajka salafiga iyo ururadan xag jirka arrintaa iyadaa kolleyba ma ma aha sida loo odranaya ma aha ama salafi ha la yiraa ama usuuli ha la yiraa ama diintan ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankeena iyo sunnada nabigeena caleyhi salaatu wassalaam dadka ay naga soo gaadhay salaf saalixa ahaa dad wanaagsan bay ahaayeen dad raxmad iyo naxariis iyo magaranaysa iyo salaam iyo nabadgelyo adduunka ku faafiyey bay ahaayeen caam ahaan islaam ahaan muslim hadda sag in fara badan oo dadka ila jooga iyo dadka wadamadaas maaragtay aada joogtaan iyo sag islaamkao dhan kuma tilmaamaan inuu yahay magaranaysa irhaab iyo waxana ay hadda ay ku tilmaamaan iyo marka sidaas oo kale ayaa waxaan qabaa in aynan calaaqa iyo shaqo isku lahayn qofka sidiisa u khaldan wuxuu doona u sheegan karaa laakiin ka madhab asalaf asaalix dad wanaagsan bay ahaayeen dad dadka khayrka ugu yeera bay ahaayeen inkastoo markii hadda tafaasiil iyo hoos hase aan loo sii dego ay tahay ay u baahan tahay sharax intan ka baxsan ka dheer laakiin anigu uma qabo inay calaaqa ay ka dhexayso waxyaalahan hadda adduunka ka dhacaya iyo waxyaalihii ka manhaj salaf ahaan yani u qornaa isku mid calaaqa islaamadan qabaa wallahu aclam manhajka salafiga marka laga hadlayo culimmadu waxay soo qaadaan caqiidada caqiida alwalaa walbara marka la macneeyo in wixii islaamka ku saabsan oo dhan lasoo dhoweysto wixii waxaan islaam ku saabsanayna laga fogaado la yska beri yeelo xilligan aan joogno iyo casrigan aan joogno bal say isku waafaqayaan wax yaryada noo sharax horta tan aad sheegtay oo ah in manhaj salaf uu leeyahay waxaan la yidhaha alwalaa walbaraa ma sax ma aha su-aashaasi ama ikhtiraaxaas hamasaad u dhigtay ma aha alwalaa walbaraa manhaj salaf ka salaf ahaan ka manhaj ahaan kaliya ma qaba islaamka o dhan baa qaba waa arrin oo thaabit oo fi kitaab illahi caza wajal iyo sunada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ku sugan weeye waa arrinta keentay markii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam dacwada uu bilaabay inay kala tagaan aabe iyo iyo wiilkiisa ay kala tagaan oo laga yaabo xataaba inay iska soo horjeedsadaan ama dagaal isku qaadaan waa arrintaa iyadaa weeye marka horeba ay qowmkii uu nebigu ka dhashay ku dhaleeceeyeen ay dhaheen ninkani wuxuu noola yimid diin kala tafriqinaysa oo kala furfuraysa oo kala diinaysa abihii iyo hooyadiisa abihii iyo maaragtay wiilkii iyo hooyadii wiilkii iyo abihii nin iyo naag isqaba marka alwalaa walbaraa waa arrin sugan oo diinteena kamida weeyaan taas iyadu qolo gaar u qabtaa male islaamka oo dhan baa qaba kitaabka ilaahay baa qaba subxaana watacaala sunnada nebiga ku sugan tahay sala allahu aleyh waaalihi wasalam waxaa soo haray see loola tacaamulayaa hadalka aad tiri oo ah waxa islaamkan lasoo dhaweeyo waxaan islaam ahayna la fogeeyo sidaa hadalku ma aha waxa weeyaan adiga iyo qofkan laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah yidhi calaaqa khaasaa idinka dhexaysa beri iyo wanaag gaar ahaaneed baa idinka dhexeeya oo wilaayat almu'miniin baa dhexdiina idinka dhexaysa xiriiriinta islaamka kan kale ee aan s kelimada ku qawlin ama daa'irat alislaam aan ku jirin sidaa adula dhaqmaysana ilahay baa ku jideeyey oo ilahay wuxuu subxaanahu watacaala ku jideeyey dadka aan muslimka ahayn ama ku dhex nooshihiin ama aada dhex joogtaan ama aada calaaqa leedihiin haddayna dad mucaadiin idiin ahayn oo dagaal idinkula jirin oo guryihiin idinka saarin oon dhibaato idin keenin biri iyo wanaag iyo qista iyo cadaalad iyo naxariis ku dhex noolaada taasaa ilahayna amray laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatilukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim in allaha yuxibu almuqsitiin hadda markaan ka hadalno masalan dadkan qurbaha yimid ee meelaha hadda hadda kasoo hadlayso kale aada jooga ama yurub ama maraykan ama canada ma waxaan odhanayaa meesha aada joogtaan iyo wadamada aada tagteen iyo dadka idin soo dhaweeyey ee guryaha idin dejiyey ee baasaboorada idin siiyey ee wax kaste oo noloshan mutaaxa idinka dhigay oo furaskaa idin siiyey oo tacliinta idin siiyey iyagu ujeedaday doonaanba ha ka yeeshaane mucaadaa ula imaado oo la dagaalamo oo ama dilo oo ama qarxiyo ama kaneebo saasaan ku odhanay maayo ku odhan maayo aniga ma aha islaamka ayaan qabin islaamku wuxuu qabaa dadkaas in aad wanaag kula dhaqanto bilcaks wanaag iyo ixtiraam iyo markaad u muujiso in ay sababba u noqoto inaad diinta ilaahay usoo jiido oo aad jeclaysiiyo waana jeclaysiiso waana tan dhacday weeye in badan ay ay kuba islaameen oo ay diinta ay ku galeen markay arkeen akhlaaqda wanaagsan ee qofka muslimka uu ku dhaqmay marka alwalaa walbalaa sideeday u jirtaa sax aduu meeshaa jooga maraykankaa jooga ama canada ama dur meeshaa doonta ba joogwe waa inaad ka duwanaataa kan kale ee aan muslimka ahayn oo aad dhaqankaagu ka duwanaadaa oo aadan sidiisa u dhaqmin oo aadan sidiisa aadan magaranaysa waxyaalaha oo mukhaalafaadka oo ilaahay subxaana watacaala diiday aadan u dhexgelin oo aada garataa in adigu aada muqayad tahay oo aada ka xiran tahay waxyaala badan oo isaga u furan taasi waa waa ka duwanaanshahaad ka duwan tahay laakiin dhaqanka aada la dhaqmaysa iyo sida ilaahay ku faray subxaanahu watacaala waa inay wanaag iyo beri iyo fiicnaan ay kaa arkaan si ay sabab ugu noqoto inay diinta ilaahay subxaanahu watacaala ay ugu soo jeedsadaan sidaasaan qabaa wallahu aclam waxaad bal iyada wax yar noo sharaxdaa dadka sidaad sheegtay markuu iimaanku ka daciifo ama diintooda ay si rasmi si fiican u raaci waayaan waxyaabaha ama habdhaqanka ka yimaada ee waddan lagu arko ama ummad ka soo dhex baxa maxaa ka mid a sidee bayse ku suulin karaan waxyaabaha ficladaa xun waa arrin wanaagsan su-aashaasi su-aal wanaagsan weeyaan waxyaalaha kasoo ka dhalan kara dacful iimaan iyo calaaqada ilaahay lala leeyahay subxaana watacaala oo daciifta ama aakharo rumaynta la rumaysan yahay oo qofka ka daciifta dee waxaa ka imanaysa inuu awaamirta ilaahay qofkii uu khilaafo tusaale ahaan inay salaadii yani galab galab ka noqoto salaadii uudan ku toosnaanin waxyaalaha ilaahay uu ka reebay xumaatada ahee haddana nafta la jeclaysiiyey inuu qofkii iska dhex galo oo waasic ka reeba oo magaranaysaa uu waayo ama wax ka reeba yani oo uu waayo taqwa ka celisa waxyaalahaas oo fara badan oo weliba markii ay de mujtamaca ay kusii faafaan si deg dega dadka ugu dhex faafa ayaa ka dhalan karaa waxaana lagu zuulin karaa oo arrintaas lagaa lagaga hortegi karaa wixii uu ilaahay noo jideeyey iyo dariiqi nabigeena uu la yimid caleyhi salaatu wassalaam waana addacwa ila allah addacwa ila allah baa nabigu la yimid caleyhi salaatu wassalaam iyada ayuu nebiyadii oo dhan ay wada ahaayeen sidaan la socono nabigeena sala allahu aleyh waalihi wasalama maka markii ugu horreysay dhowr iyo tobankii sano ee hore salata cashar sana saddex iyo toban sana sidii lagu qiyaasay asnaamtu iyadoo xaramka maka kacbada ilaahay ku hareereysan ayuu dacwadiisa dhinaciisa u ka watay isaguna diinta ilahay ufaada intaa ma uunan hal sana ma uusan jebin waxbana ma uunan farna u qaadin maxaa yeelay waxay ahayd taasiis dadka ayaa la dhisayay marxalad taasiis ah dhisid bay ahayd imaankooda inuu kudco ilahay ay ku xilmaan calaaqada ilahay leey leeyihiin ay weynaato dabadeedna waxaan iyagaa iskaba zuuli doonaba ka bacdi markii dee ilaahay subxaana watacaala uu quwiyey islaamkii oo xoogeysteen oo maka la furay waa jabiyey nabiga caleyhi salaatu wassalaam islaamtii oo dhan waa jebiyey isagoo sanab kaste dul akrinaya waqul jaa alxaq wazahaqa albatilu ina albatila kana zahuuqa marka marxalada nagu haboon inaanu u qubno hadda waxa weeyaan marxalada dacwa ila allah dacwa loo baahan yahay dadka in diinta ilaahay la gaarsiiyo sidii kulligeen aan rabbigaan ula heshiin lahayn haddaan ilahay la heshiino subxaanahu jala jalaaluhu ilaahayse waa naga raalli no ilahay hadduu ra- naga raalli noqdana adduunkeena iyo aakhirada labadaba inoo hagaajinaya leanna aakhira iyo adduunyada labadaba gacanta ilahay bay ku jiraan biyadillaah ilaah oon hagaajinina hebel iyo hebel baa heshiiyey waxba ku hagaagi maayo si kasta haddii la yeelo mal wax la isugu yeelo waa la heshiiyo waxay alla la samsameeyo kulli maadaama ilaahay uusan raalli lahayn waxaa gaadhigaa wallahu aclam
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan si weyn ugu mahad celinayaa imaamka sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo ku sugan dalka qatar
waa tahay dhegeystayaal intaasaynu ku dhaafno barnaamijka martida toddobaadka ama martida mikrofoonka ee v o a waxaad haatana kusoo dhowaataan barnaamijka caweyska washington iyo sahre ciidle nuur
waxna wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna cawayska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo xiise badan oo ay ka mid yihiin burgal baralaati jaqaaq cawada la fataxa la faraja la khalli calalah
aan ku bilownay ee barnaamijkeennan cawayska washington waxa aan shaki ku jirin inay dhagaysanayaan dad qurba jooga oo dunida meelo kala duwan ku baahay iyo weliba dad badan oo ku cadceedsanaya dhulkii hooyo oo halkaasi nagala caweynaya baryahan dambena labadaasi qolo ee aan soo tilmaamay waxa u dhexeeyey doodo iyo xifaaltan kaftan la ysugu tuuro bal haddaba caawa maanso kooban oo doodaasi labada garab dhex taalla waxaa inoo haya abwaan aadan muuse haybe oo ku nool dalka britain waa maanse dulucdeedu tahay qurba joog iyo daljoog doodi dhex martay maansadan waxaan idhi qurba joog dabadeed iyo nin ku nool dalka hooyaa dood ilaacad ku yeesho midba aadmi difaacay dalka hooye ka jooga diiriyaa la yidhaah qurba joog dabadeedkana dalmar baa la yidhaah diiriyaa ku bilaabay dalmarow i dhegayso intaad taaro qurxoon iyo dabaq soo dhisataan baa soo dalxiisa fartaanoo madaarkaad ka degtaanoo hadal baa duryantaan qashinkaa dabadaa iyo lagu tuuray dariiqa maxaa goob lagu daadshoo daabulaad lagu geeyo dalluun loo dhigi waaye maxaa laamidan diisana daldaloolku ku raagee gaadhigii dul marayay taayirkii ka duwaayo loo daryeel tiri waaye maxaa suuqa u diiday waddo uu dadku raaciyo mid gaadiidku dekeeyoon isku soo darsamaynin dhulkan boodhku ka duulay maxaa loo dadi waayo dhagax ciidda dahaadhiyo doogba loo dhigi waayo aad tidhaahdaan dalmarow wo sidii oo darajooyin dheer tihiin dadka joogaa damaanshaad socotaanoo laydin daadihiyaayo ruuxa duunyada haystaa dalmarow wax tartaane miskiin diifi ku raagtiyo danyar sooma dhoweeyo dabadaa nin ka dhoofayoo dhibaatooyin daxsoon baa ku haysaan dalka hooyo oo magaalooyin durkaayoo deg deg loo dhisilaabaa duleedkii la marayo dudadii gadateenoo baloog dayr lagu xeeraa dhismihii durtilaa iyo daarihiiba hortaagan marka wuxuu uga jeeda halkaa guryihii dhisimaysaane dayr baad iskaga oodaysaan markaasaad iska dhoofaysaa dad baa iska haysanaya arla dhan sahraay dhul dhan oo arligaagaba dad bay u xidhan tahay oo markaa haddaad doonayso inaad guri dhisato waa inaad kuwa shishadooda ka iibsataayoo dee waxa weeye xayiraad waa garta markaa dalmar baa soo gelayo dalmar baa ku jawaabay diiriyo dhulka laanka idinkaa dildilaalo hadba daaradda iibshoo jago dunyo ka dheefo oo annagaa dalka xooliyo dakhli soo gelinayno doolar soo xawilayne bil haddaanu la daahno biilka aanu dirayno dadku muu xamileenoo baahi baa dili laydoo shimbiraa cirka duuliyo ayuxuu duban laaye sheekadaa dulucdeed iyo warka daacad u sheeg diiriyaa ku jawaabay anigoon dafiraynin shilimaanta dadweynuu debadaa ka helayo ha yeeshee dalmarow biilashii la dira ayaa laga soo daba dhoofay oo wax dalkii anfacayo baahidiisa daboolana dhakhtar ha ugu daraadee dadka sooma bartaane dal marow shaqadaanu sida loo deberayo dariiqeeda naqaanaad nagu soo dirqidaanoo xildhibaanka la doorto midka dowladda hoose iyo baarlamaanba u diida shacabkii dalka joogay dalmar baa ku jawaabay debadaanu ku raagno dunidaanu naqaanaa dariiqaan u marayno oo danta aynu ka leenay annagaa deberayno xil haddii nala doorto ka dabaalan karayno oo desin jaamacadood iyo dugsiyaanu dhammayno cilmi baa nagu duugan
hore ayay soomaalidu u tidhi nimaan dhul aragi dhaayala oo loola jeedo haddii aanad weligaa tegin waddan kale amaba aanad la kulmin dad kale oo adiga kaa duwan waxaad u malaynaysaa magacaagu inuu yahay ka ugu wanaagsan midabkaagu inuu yahay ka ugu quruxda badan dadkaaguna inay yihiin kuwa keliya ee dunida ku nool arrinkaasi markaynu ka hadlayno maaha wax soomaalida oo keliya ku kooban ee waa mid laynala qabo bal haddaba sheekadan soo socota aan idinku wareejiyo wariyaha v o eeda cabdixakiin maxamuud shirwac oo kala sheekaystay abwaan maxamuud macalin aadan abwaan maxamuud macalin aadan ada hore muddaad qurbaha ugu noolayd sheekooyin madadaalood lahayd baa jira sheeko aad ka samaysay dhinacyo kala duwan maxaad iyo kuwa ka tilmaami kartaa waa runtaa cabdixakiim way jirtaa sheekadani waa sheeko anaa la kulmay waa wax igu dhacay maha waxaan la kulmay macnaha goobjoog baad wahd iyadoo dhacaysaa goobjoog baanu ahaa waa saddex nin oo kala jinsiya oo mid waa soomaali midna waa carab sacuudiya midka kalena waxa weeyaan nin filibiiniya indhayar saddexduba way isla yaabiyey yaabanyiin cabdixakiima muuqaal ahaan islama yaabanaa laakiin waxay isula yaaban yihiin magacyada ay nin weliba magaca kalu sito meel caasimadda riyaad ilaa boqol iyo dhowr kilomitir u jirta baanu ka shaqaynaynay maalin maalmaha ka mid ah haddaba dhacdadan aan arkay oo aad la yaab badnayd markaanu rawaxnay ee duhurkii ay tahay aynu qada tegaynayba waxaan arkay saddex ninoo aad u qoslaaya marka qoslkoodu ilaa xaddaaf bay u qoslayaan waa ku soo baydhay waar maxaa idinku dhacay ninku waa nin soomaaliya waa nin carbeedoo sacuudiya iyo nin ah filibiini dabeetana wuxuu idhi nin weliba isagoo ka kale la yaaban buu leeyahay kii carabkaaba igu yidhi labada nin magacyadooda ayaanaynu garanaynoon magac hagaagsan ahayn manaa kii soomaaliga kii filibiinigaabu jeedaa ayuu u jeedaa kii filibiinigaana wuxuu leeyahay labada nin baanan magacyadoodii fahmaynin kii soomaaligaana wuxuu leeyahay labada nin baanan magacyadooda fahmaynin midba mid buu la yaabay midba midkii kalu ka subxaanalaysanaya haye dabeetana waxaa dabca inaan u garnaqo midba magaciisaa la toosan oo lama yaabanan ma ogtay kan kalena magaciisa uu isla toosayey saddexdii baan dabca inaan isu keeno magacyadiio kale haddaynu ka xasuusanno maxay la yaabanaayeen ka mid ahaa saddexdii magaca baa markaas baan idhi wareedhe magacaa ka soomaaliga waxaa la ydhaha burgal baralaati jaqaaq carabka waxaa la ydhaha cawada la fataxa la faraja la khalli calala kan kale waxaa la ydhaahdaa ee filibiiniga jinjankilin menu jankilin jindhiqdin
waa saddex magac marka ma magacyadoodii caadiga ahaaba mise waa kuwaad sheekada ku xusaysaa baddaa magacaaba intaba waa la ydhaahdaa ma saddexdoodaba magacyadaasa lagu yeedha magacaas sentiniskee dheer buu leeyahay oo markaa waa magacyada meesha kaga shaqaynayna ku xadiray baralaati jaqaaqo isagu waa caano waa burgal baralaati jaqaaq haye labadan kalena magacyadaasi iyagu la siteen haye waanu imi cabdixakiimo waxaan waryaarheen te arrinkan ku dhaydo waan la yaabee magacaayagaad ku wada bedelaysaanba maxamuud sheekh aadan ma odhan kartaa baan ku idho kii filibiiniga mahamuud sheekh aadan buu yidhi u garay kii carabka waa idhi maxamuud sheekh aadan ma odhan kartaa wuxuu idhi haa maxamuud sheekh aadan kii kale ayaan war adiguna ma odhan kartaa magacaygu idhaha maxamuud sheekh aadan waan odhan karaa saddexdiina way isu kaalayoo magacayga qaata waay waa markaa waxaad dhex dhigtay dhexdhexaadin dhexdhexaadan baa dhigtay sidii bay ugu waafaqeen waxaana yidhaahdeen markaas magacaas oo magacaanu isku afkaranayne dee magacyada iyada gaarka waanu wadan doonaa laakiin markaanu isu nimaadno maxamuud wan iyo maxamuud calaadantu iyo halkaana aniguna magacaygiiban ka dhexgeliyey soo garan maysid
wadaagaag haatanna waxaynu soo gaadhnay gebagabadii barnaamijka iyo xubintii hal abuurka iyo heesaha waxaa marti noogu ah toddobaadkan abwaan axmed cabdulaahi axda oo ku nool magaalada london ee dalka britain abwaan axda ugu horreyn kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington haddii aad noo dulmarto taariikhdaada oo kooban ka hor intaynaan u gelin suugaanta iyo heesahaada hal abuurtay axmed cabdilaahi maxamuud baa la yidhaahdaa axdaa la yidhaahdaa waa ku magac dheere waan gartay axmed axda de waxaan filaya ciyaalnimadii waa laguu bixiyey waad la weynaatay waa la weynaaday absolutely waa la weynaaday ah, ciyaalnimadii waa la bixiyey waa axmedoo la soo gaariyey
Waa gartay. laakiin imika dad abwaan noqotay axda ma ma yaro dhibsatid miya horta magacaas haddaan kaaga sheekeeyo sidii igu soo noqday wadamo badan baan soo maray oo magacuna burcu iga soo raacay anigu reer bacaan hayo dabeetana marku burcu iga soo raacay waa axmed oo la soo gaabiyey oo dabeetana adigu waxaan soo maray dhul fara badan carab xamar iyo dhulkaa haddana waxaan kugu iri abdebay holland after that waxaan imi ingiriiska ingiriiskaan ugu imi qaar reer burca oo burcu isku naqaano fara badan moogtay axmed cabdilaahi baa la odhan jiray markaa mintaan meelaha kale o dhan soo marayey waxaan ugu yimi magacii axad oo ingiriiska igu sugaya dabeetana markiiba way igu boobeen Waad kulanteen.
Ee, dabeetana waa kaasi balkaale adiguba iga reeb anna markii dambe waxaan isi waar dee baalka iska oo sida kusoo dee yara yara caalamaasheeye yaraantii oo dhan baad ku shaqaysanaysee ee iska qaada haddii lagu yidhi ma garanaysaa kowdhe iska sida unbaad istiri Ah, iska sida u baan Waa si wanaagsan.
markuu magacyo kale la baxaan anigu magacna lama bixin waa ya si wanaagsan Eh, axmed eh, axmedow eh, sidaad ii sheegtay waxaad ka timid eh, togdheer gobolka togdheer magaalada burco heestii kuugu horreysay ee aad erayadeeda hal abuurtay ee lagu luuqeeyana teebay ahayd goormaanayse ahayd heestii iigu horreysay ee lagu luuqeeyo waa hees la yidhaahdo burco oo magaalada burco aan u sameeyey Een, waxaana qaado fanaan la yidhahdo cismaan qays Een, erayadeedana waxaa ka mid ahaa beledkii xusuusta iyo xurmadii iyo wanaagii iyo xaqdhowriga mudnaa ee nafta lagu xasiliyey xigmad looga hadhay ee geesi lagu xambaaray garyaqaan la xulay iyo gurti lagu xasuustay burco xiisahaagaa xilligii aan joogaba qalbigayga lagu xulay beledkii xusuustiiyo xurmad iyo wanaagiyo beledkii xusuustiiyo xurmad iyo wanaagiyo xaqdhowr iga mudnaayey nafsa nafsa nafta nafta lagu xasiliyaa xigmad looga hadhay geesi lagu xambaare xigmad looga hadhaye geesi lagu xambaare garyaqaan la xulay iyo furti lagu xidhiirshay garyaqaan la xulay iyo furti lagu xidhiirshay furcoo xisahaaga xilligii aan joogaba qalbigayga lagu xidhay furcoo xisahaaga xilligii aan joogaba qalbigayga lagu xidhay xerbeeti badan baa kugu xeeran adigoo xerbeeti badan baa kugu xeeran adigoo xubbigiyo jacaylka xubbigiyo jacaylka dadku kugu xasuustaan xerbeeti badan baa kugu xeeran adigoo xerbeeti badan baa kugu xeeran adigoo xubbigiyo jacaylka xubigiyo jacaylka dadku kugu xasuustaan
waa heesta igu horreysay soo baxday heesta leh waan gartay marka waxaa tiri burcooy haddii aan britain jooga iyo haddii aan dunida baalaheeda kala duulayaba laabtaad iga suran tahay absolutely laabtaad iga suran tahay oo waxaan kugu ihi ka mar laba eh, kuma hilmaansanin bal heestaasi haddaynu markaa intaa kaga soo gudubnay iyo codka fanaanka cismaan qays een heesahaagaan jeclaan lahaa inaynu hore ugu sii soconno E, ma heesaha kelikelida loo qaado unbad hal abuurta mise heesaha labalabada ama lamaanaha ay fanaaniintu u qaado iyagana waxbaad ku leedahay axmed Een, heesaha een, kelikelida iyo heesaha lamaanahaaba waxbaan ku leeyahay waan sameeyaa heesaha kelikelida kuwa lamaanahana waan sameeyaa kuwa danigaa laftigooda waan sameeyaa oo dad fara badan qaadaan marka intaba waan sameeyaa waatay bal hadda lamaanahaan jeclaan lahaa ee dhinaca jacaylka inaad laba qosla lisayo inaad maaragtay namaqashiisaan iyo dhegeystayaashaba habeenkan caawaan a waxaan runtii heestaa lamaanaha weliba oo weliba lamaano dee ma garanaysaa isjecel oo aadna isu jecel runtii xaasa ayaa qaadan heestaas waxaa la yidhahaa igu lamaanow heestaas waxay tidhaahdaa leebkii jacaylku qurux lagu lamaansho kalgacaylku laasimay laydho ay sidaabaa laylkii habeenkii ladan igu marano ka libaysan waayo wuu igu ligaxayo ka libaysan waayo lirkiisa iga da- laabtaaday ku raacdee qalbi kuu lilaahi oon kaa laabanayn baa kuu laba diblaysana hadda laabta igu hay
leebkii jacaylko qurux lagu lamaansho kalgacaylku laasimay laydhu ay sidaabaa leylkiiyo habeenkii labaniigu maran kallibaysan waaye laydhu ay sidaabaa laylkiiyo habeenkii labaniigu maranon kallibaysan waaye wuu igu lingaxay labka iga dawey laabto adi ku raacdee laabto aday ku raacdee wuu igu lingaxay labka iga dawey laabto adi ku raacdee laabto aday ku raacdee qalbi ku lilaahiya kaa laabanaynbaa kulaba diblaysane adna laabta igu hay kulaba diblaysane adna laabta igu hay qalbi ku lilaahiya kaa laabanaynba kulaba diblaysane khadraay laabta igu hay haa kulaba diblaysane khadraay laabta igu hay
labadii isjecelbaan kaalasnayino dhurku adi umaahe labadii isjecelbaan kaalasnayino dhurku adi umaa
axmed bal heestaana intaa haddaynu kusoo dhaafno codadka fanaanka mursal muuse iyo iyo khadre cabdisinimo ee gabagabada heestaynu kusoo xiri lahayn axmed waxaan idiin soo qabanayaa hees kale oo runtii ay qaado fanaanada la yidhaahdo yurub cabdi yurub genyo heestaa waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa qiso waan gartay qiso jacayl baa la yidhaahdaa anigu qisaan arahaa laakiin qiso jacayl baa ayay ayay ayay fanaanadu ula baxday runtii heestaas waa hees treendhaba
heestaasi ay qaadaysa fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genyo ayaanu ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadka dambe intaynu barnaamijkan lamida iskugu imanayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo
waa tahay intaasaynu ku dhaafno barnaamijka caweyska haatanaa noo dulmaro qodobadii ugu waaweynaa hal iyo labo dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in markii ugu horreysay dagaalka ay kula jirto al-shabaab ay u adeegsan doonto diyauradaha aan lahayn duuliyaha ee loo yaqaano droniska afhayeenka wasaaradda amniga dowladda soomaaliya maxamed yuusuf cusmaan ayaa sheegay inay dowladdu haysato diyaaradahaasi oo ay kula dagaalami doonto maleeshiyada al-shabaab intaas waxaa ku dhan idaacaddii habeenimo si wada jira ay u daadinayeen anigoo cabdiraxmaan xuseen furre iyo maxamed colaad xasan sidaas iyo nabadgelya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.